على أشرف المرسلين hadduu shaksi taskiyeeyo aqoonta iyo khibrada uu leeyay daraaddeed ama uu tajriixiyo waa laga aqbalayaa bay taas macnuhu ahaa bal markaa in laakiin taskiyadaasi uu ruuxu taskiyeynaya oo markuu ruuxu inoo magacaabuu idhaa hebel hebel dee ama isagoo kaba wariye magaciisii uu sheego inu cayntiisii garanayno inuu sidaa uu ku taskiyeeyo haddii uu yidhaahaba shaksi aan ku kalsoonahay ama lagu kalsoon yahay ama wargaleena ii warramay oo kale ruuxiina magaciisii ma sheegin maxaa taa xukumkeedu noqonaya ninkiina haddamaha nin caadi ah waa ninkan meeshan laga laga qaadanaya qowlkiisa la qaadanaya macrifada iyo mahaarada iyo aqoonta ula halkana isaguna ruuxa dee cadaalo iyo ay u sugnaatay qowlkiisii markaa la ictimaadsanayay taas baa halkan inooga bal uu inoogu sheegayaa waxaa xukumkeedu noqonayo wuxu uhi waidaa qaala hadduu yidhaha waa kii mucadilka ahaa weeye maanta wax tacdiilinayay ama cid taskiyeynayay xadathanii waxa ii warramay asiqatu ruux lagu kalsoon yahay oo siqa ii warramay magaciisiina ma sheegin oo hebel hebel iyo ma odhan magaciisii ma sheegin aw naxwahu aw qaala wuxuu yidhi naxwahu hadalkan dee siqa wax la mid ah ose waa isagoo yidhi xadathanii sabtun ama asabtu almutqinu alfaadihii tan la midka ahayd ee macnahan siqanimo aan ka faa'iidaysanaynay ee iyada la midka ahayd buu mid ka mida yidhi adugu ruuxii ma magacaabin waa arrintay ka cabiraan atacdiil cala alibhaam ruuxii oo mubhama oon laba sheegin baa la tacdiilinaya la taskiyeynaya bal haddaba haddii taas ay kaba dhacdo ninkii jarxiga tacdiil u ehelka ahaa lam yuktafa lama kaaftoomayo oo bihi ay bitacdiilihi waa bia biqowlkiisan uu leeyay awde isagoo mubhama oon ruuxii sheegin xadathanii siqa laguma kaaftoomayo tacdiilkii looguma kaaftoomayo taskiyadii cala saxiixi qowlka saxiixa ah culimada agtooda saxiixa ku ah ilaa uu ninkii soo magacaabo waxa weeyaan ninkani inkastaba agtiisa siqaha kuba ahaadee waxaa dhici karta markuu inoo soo magacaabo inuu noqdo ruux dee cid kale oo a'immadii iyo ahlucilmigii ka mida ay jaraaxeeyeen ay dacniyeen inuu noqdo toos taasi suurtagalah oo waxa weeyaan agtiisa siqaha kuba ahaadee dee markan leega masaa-ishan tasxiixa iyo tadciifka iyo tawsiiqa iyo tajriixuna waa masaa'il ijtihaadiya macnaa masaa'il ijtihaadiya waxay kaba dhigan tahay san dee masaa-ishan kale furuucdaba aan arkayna shaafici baa qowlkaa leh imaam malik baaba qowl ka duwan leh abu xaniifa iyo axmed iyo baaba qowl yeelanaya arrinku wax hawe iyo horta taa kaba yimi ma aha laakiin waa inay masaa-ishan waa wax ijtihaadkoodii ruuxii bal markuu umuurihii ee ijtihaad ugaba baahnaaye masaladan ku tacalluqsanaa uu aada uba eegay ayaa waxa isaga la raajax noqday qowlkan ee kii kalena waxaa la arkaa qowlkii qowl ka duwan baa isagii markuu adiladiisi iyo umuurihiisi eega laba raajaxa halkanna marka la leeyahay hebel waa siqo kol dee waa nin siqanimadiisu ay muuqatay shuhrowday oo culimmadu waa isku raacayaan awqaadda qaarkeedna siqanimadii bay kuma kala tegayaanoo dee ninkan ninkan uu silaye bal marka aanu waxba xumaana iyo wax aanu kuba ogeyne dhowrsooni iyo taasi ay ugaba muuqatay ayaa dhici karta inuu taa kuba tacdiiliyo ruux kale waa tii markay jarxiyo tacdiil ay kulmaanna aan soo aragne arrin khibro oo dheeraada uu leeyo wax kani aanu kaba ogeyn oo kale wax kani aanu kaba ogeyn oo kale ayar ayar waxa kani aanu ka ogeyn kaba ogaado marka allaha kaa dulqaade allaha kaa dulqaade fadhiisa allaha ku shaafiya bal marka in waxa weeyaan arrinkaasi adeeta wuxuu keenaya ninkii in la ogaado bal markaa taas xadathanii siqat aw naxwu lam yuktafa bihi cala saxiix qawl waa lagu duceeyey allaha ku shaafi doomayo arrimahaasaa dhacaya waa waxyaalaha masaa'il ijtihaadiya arrin kalena way jirtaa kolkol oo dhacda in waxaaba dhici karta dee in dadkan aysan loo ibhaamiyo kale kolkol marka la magacaabo in la ogaado dad ninkan agtiisaa kuma fiicnaadee dadkii kala guud ahaanba agtoodii aan kuma fiicnayn inuu yahay bal markaa laguma kaaftoomaya arrinkaas wey cala saxiixa qowlka saxiixa waqiila waxaa la yidhi yuktafaa waa la kaaftoomaya de arrinkaa kol hadduu ninkani waa qowlkii saxiixa qaabilaya ama qeydkii qaabilayay waana qowl marjuuxa oo waa lagu kaaftoomayaa dee ninkan imaamkii ama ehelkan waa jarxi iyo tacdiil hadduu ninkan inoo magacaabuu idhaa waa siqo waan aqbali lahayd ee kol haddii markaa uu magaciisa inoo sheego uu inu taskiyeeyo aan siqanimadaa ka aqbali lahayn imika marka uu ibhaamiyana ha laga aqbala bay leeyihin laakiin markaa dee ninkii baa lala og yahay bal haddii lagu waafaqayo haddii kaleba se kale lama oga dee maxaana jirta oo dhacda dee aimada qaarkood dad agtooda dee ay iyagu ra'yi fiican ay kaba qabeen in dadka kalena aanay qabin oo bal mithaal shaafici haddaan soo qaadano oo kale in sheekhadiisii ka mid ah ibraahim ibn abi yaxya alaslami la yidhaaho agtiisa nin dee waxa weeyaan isagaaba yidhi isagoo samada kasoo dhaca isaga uu ka fadilaya ama ka jeclaan lahaa inuu been sheego agtiisa nin siqa ayuu ku ah laakiin culimada kale o dhan agtooda siuu nawowi ay kaba cabiraan haddii wax la helana waa haddii ruux xoogeeya la hele agtooda nin daciifu ku yahay walba aad uu daciifkiisuu badan yahay oo asbaabo dacfi oo kala duwan ay kuma kulmeen de markaas saas oo kale ibhaamkaasi uu kuma yimaadee xadathanii man laa atahim uu shaaficila ama xadathanii siqa uu kaba cabiro arrinkana uu imanayo ee ciddii kale qowlkaasna tana ku iman karta waxyaalahana iman kara sidaa daraaddeed waa in la sheekhe shaksigii la sheego markaasaa tacdiilkiisa ama tajriixiisa aan aqbalaynaa ee haddii kale dee laguma kaaftoomayo qowlkana ee bal waa isagoo le kol haddii xaaladan markuu magacaabo aan kaba aqbalayno xaaladan kalena ha lagaba aqbalo wuxuuhi fa in kaana hadduu yahay alqaa'ilu kii ku qowlay ujeeddadu kii yidhi xadathanii siqatu caaliman nin mujtahida uu yahay marka caalimnimadu waa halkan ka horeba caalimnimaan eegaynay laakiin waa nin mujtahid oo dadka a'immada matbuuciintaas sida maalik iyo shaafici iyo atbaac badan oo qowlkooda raacda laba leh weliba shaafici iyo maalikna aad bay u isticmaalaan xadathanii siqa kolkolna xadathanii man laa atahim way kaba cabiraan halkana suyuudi isagoo dee kollay raggii kaba horreeyeyna tabaco xaafid bnu xajar kitaabkiisa tacjiilu lmanfaca ee uu kaga hadlo afartan imaam ee matbuuciinta ah kutubtoodan ay leeyihiin ruwaadda kuba soo aroortay kuwaas uu ku tarjameeyey tacjiil lmanfaca fi rijaali larbaca kitaabkaas ayuu aakhirkiisa kollay umuurahan kuba sheegaa sakhawiyana way sheegaane bal waa eegan doontaano waa marka shaafici uu odhanayo akhbaranii man laa atahim ama uu odhanayo bal masalan xadathanii siqa iyadoo sheekhyada kasii dambeeye la eegayo culimadu bal tacyiin ay iyagu markii ay eegeen i masaladii baxsiyeen ay tacyiiniyeen baa taali imaam malikna hadduu xadathanii siqa kaba cabiro iyadoo ninka kasii dambeeya ay deetaasi tacyiinin ama taxdiidinayso iyadana bal waxa inoogu sugan halkan bal cidda uula jeedo markaa dee siyaaro kala duwan bay u isticmaalaan sheekyo kala duwanna markay wax kasoo naqlinayaan sheekha sheekhiisa ayay xadathanii siqa isticmaalaane cidduu yahay sharaxay noogu wada sugan tahay umuuraha khaasatan waxaad moodaa oo masaa'il meelihii adigu badankooda wixii haba soo noqnoqdeene ciddii ay umuurahan ibhaamiyeen taxdiidkeeda iyo tacyiinkeeda culimmadu waxa ay yidhaaheen wala meelo qaarkood dee wujaahatu nadar kala duwan la arkayo ay soo yar xasriyeen baaba imaka muuqata ewaxay haddaba ninku hadduu taasoo kale yahay saa shaafic iyo maalik oo kale kafaa arrinkaas waa ibhaamka ama tacdiilka cala alibhaam almubhamkii waa ku fillaanayaayo fii xaqi muwaafiqii kii isagu ku waafaqsanaa fi lmadhabi madhabtan ee isagaba dee asxaabtiisa iyo atbaacdiisa kaba mid ahaa hadalkiisaasi waa ku fillaanaya tacdiil ahaan waa ugu fillaanaya cinda bacdi almuxaqiqiina muxaqiqiinta barhkood agtooda oo qowlkan dambe muxuu yahay waa dhici kartana masale ka yar bixi kartaa baabkan aan hayno haddii nin imaamo sidaa shaafici oo kale uu yidhaaho xadathanii siqa bal dadka kaleen isaga madhabtiisan dee ku waafaqsanayn een atbaacdiisa ahayn qowlkaasi xujo kuma ah ama wax dee iyagii hartan ay yidhaahaan siqanimadaas ay u qaataan maaha oo kuma kaaftoomayaan laakiin dadkan atbaacdiisii way ku kaaftoomayaan maydhan kale masaladaasna dee waxaa iyada noqonaysaa halkan way ka yarbixi kartaayo dadkan bal masalan a'immada matbuuciinta asxaabtoodii iyagoon odhan xadathanii siqa iyagoon sanadkoodii iyo xadiiskiiba aan sheegin ayaa qowlkoodii ay ku tegeen bay taqliidsadaan oy raacaanba oo hadalkoodii ama qowlkoodii iyo masaa-isha kala duwan ee imaamkani qabo isagu dee aragtiisii ama ijtihaadkiisii uu kuma gaadhay iyagoon ogeyn halka mustanadkiisu yahay iyo wuxuu u cuskanayo isagoon odhan masalan fulan baa ii warramay ama dee ruuxaa siqadaaba ii warramay aan odhanba ee qowlkii oo mujarada sheegay ayay aqbalayeen marka kol haday dee taa aqbalayeenba suuradan intuu sanadkiisii sheegay laakiin sanadkiin uu soo galay ruuxan mubhamkee la tacdiiliya xadathanii hiqa dee suuradaasna min baabi awl uu aqbalaya marka horeba qowlkiisao dhan waa aqbalayay marka kol hadduu qowlkiisaoo dhan aqbalayay tanna uu ka aqbalayaa weeye laakiin ruuxii kale ee taas iyada kuma kaaftoomayo waxaana ay markaasu ibnu sabaaq yayidhaha halkan uu kusii xoogeeya markan uu xadathanii hiqa leeyahay nin imaamoo saase uu ibhaamiyo uma soo aroorinayo keyrkii inuu xujaysto oo nin kale inuu yidhaha xujadii waa taasba uma soo aroorinayo ee waxa unbuu sheegaya asxaabtiisii u sheegaya arrinkan isaga agtiisa xujo inuu ku yahay oo xujadii agtiisa inay masalan ninkan khabarkiisa ugu sugnaanayso ee qowlkiisana kollay way qaadan jireen markaa jaanibkaa marka laga eego kii isaga atbaacdiisa kaba mid ah ama madhabaan ku waafaqsanaa isaga qowlkaa waa ku kaaftoomaya intan weeye qowlkanu bacd almuxaqiqiin ibnu salax waa cibaaradiisii muu magacaabino waxaa suurtagalay imaamulxaramayn inuu yahay bal markaa taas uu inoogaba soo naqliyey ayaa taas awe halkaa masaladaas ayaan kuba dhaafaynaa muhimku waxa weeye uun atacdiilka mubhamkii qowlkooda saxiixa ah waxa weeyaan lama aqbalayo laguma kaaftoomayo waxaa loo baahan yahay in la magacaabo dee kolley xataa arrin baa imanaysa muxuu magacaabi waaye maanta dee waa sheegaya hadduu iminka dee ruuxaa siqada ee dee siqadana uu kuba yahay aamuskan uu kaba aamusay aanu magacaabahayn baaba kolkol dee waxyar keenayo ka joogsi dee umuurahaasna way dhaceen bal markaa taas laguma kaaftoomaya lakiin masale kale ayadna raaci karta aimada qaar baa waxay yidhaahaan ruux siqaa mooye ruux kale wax kama wariyaan waana halkii mursalka inuu soo maray aqwaashii kuba sugnayd sharaxa in ninkani haddii uu ruuxa uu siqa mooye cid kale aanu wax ka warin mursalkiisi in la aqbalayo kale tanna way imanaysaayoo hadduu ninkan la og yahay weligiiba siqa mooye nin kale inaanu wax kama warin marka iyadna qowl baa jira saa mursalkiisiiba loo aqbalaya in badan oo ahlcilmiga agtiisa agtooda kana ha lagaba aqbalo kollay raggaasna rag dhowray tiriyaan saa ibnu mahdi iyo yaxya alqataan iyo imaam axmed iyo abu daud iyo rag kala duwan shocbay tiriyaan lakiin haddana arrinka jira ah umuuraha la tiriyo o dhami waa aqlabi ee kolkol waxaa la arkaya nin ad arkayso yii siqa mooye wax kale kama wariyo oo sida imaam malik oo kale adna cabdikariim ibn abilmukhariq iyo dee ay ruwaadiisii ama sheekhadiisii ay kaba mid yihiinna way dhacdaa waa aqlabiyo kolley waxaa loo baahan yahay tacyiinku waa muhim wa idaa rawaa hadduu wariyo alcadlu ruuxii cadliga ee cadaala u sugnaatay ama shaksi uu ka wariyo samaa uu magacaabay lam yakun ma noqonayo warintiisaasi tacdiilan tacdiil uu caadil yeelayo cinda alaksariina dadkii iyagu culimada ay intoodii badnayd agtooda muxadisiin iyo keyrkoodba wa huwa saxiixu waana qowlka saxiixa ah wa qiila waxaa la yidhi huwa warintiisaas uu ruux au magacaabay uu kaba wariyey tacdiilun waa tacdiil ayaa la yidhi weli faracii shanaad ama masaladii shanaad baa umuuro kasii farcoomay ayaa inoo socda maxay halkana tahay ruuxii bal horta dee nin kastaba cadli baa la yidhi maha cadli dhammaantii waa cadligii meeshan oo kale qowlkiisa tacdiilkiisa iyo tajriixiisa la aqbali lahaa weeye aqoonta sare halkan u lahaa lagu kalsoonaa hadduu yidhaaho ruuxaasi waa ruux toosanna laga aqbalayay hadduu ruuxaas daciifiyana lagaba aqbalayay ninka caynkaasa weeye haddaba ninkii sifada iyo martabadaa gaadhay ayaa wuxuu wax ka wariyay ruux magacaabay masaladii hore magacaw ma jirin ninkii magaciisii lamama sheegin nin lagu kalsooyin baaba la yidhi ama ayaa ii warramay buuhi halkan ma aha taa nooc tacdiil baa jiro wuu tacdiiliyey tacdiil ma jiro ee sheekhii aynu naqaanay ee itqaanka iyo badnaa ehelka halkanna u ahaa ayaa waxaynu aragnay isagoo nin wax ka wariyey ninkii ma hayno cid tacdiilisay ma hayno cid tajriixisayna ma hayno isaguna muu odhan waasiqo waxba ma odhan dee mana tajriixintaasba weeye warintaa keliya weeye maka waa warinta dee kol hadduu ninkani ninkaa cadligaba ahaa meeshanna dee ciddii la ictimaadsanaya uu ahaa warintaa uu ninkan wax ka wariyo keliya ma waxay ka dhigan tahay ee inay kol haddaanuu wax ka sheegin hadduu wax ku og yahay waa sheegi lahaaye waa isagoo leh ninkani waa nin toosan leh miyay taasi ka dhigan tahay hadda waa warinta keliya warintan uu imika fulaan maalan imaam malik oo kale ka soo qaad warinta uu dee sheekh sheekhyadiisii kamida xadiiskii ka wariyey mana tacdiilin wuu magacaabayna sheekhu waa magacaaban yahay taasoo warintaasoo keliya miyaa la odhanayaa waxa ay ka dhigantahay isagoo taskiyeynaya miyay kaba dhigantaa la odhanayaa ee waatanoo bacdigood baa yidhi oo waxay leeyihiin bacdigaasi hadduu ninkan dee kol hadduu ninkaas dee ehelka u ah halkanna uu yahay qudwadana ahaa jarxi ninkan uu ku og yahay waa sheegi lahaa ee kol hadduu yidhi hebel baan waxaa ka maqlay uu arrinkiina ka aamuso hadduu ninkan wax ku og yahay waxay ahaan lahayd ee nin dadkii aan u naseexayn buu noqon lahaaba qishi bay taasi ahaan lahayd nin daciifo warintiisanu wax ka warinayo kaba aamusayo inay taasi uu sheegay ahaan lahayd marka kol hadday taa tahay waxaan ka dhigaynaa ninkani agtiisa inuu cadli ku yahay ninkani agtiisa nin lagu kalsoon yahay inuu yahay ayaa laga dhigaya laakiin qowlka saxiixa ee laynoo horraysiiyey waxa weeye warintaa keliya haddaan taskiya raacin tacdiil maaha waxaanay u ahayn oo dee waxa in riwaayada arrinkani riwaayada waa tacriif inuu hebel wax ka warinayo bay inoo caddaynaysaa waxaana la arkay oo badan dadkii culimada ahaa ee xufaadda ahaa ee itqaanka badnaa rag ducafaa inay wax ka wariyaan oo markaa ay daciifka ama ha uga wariyeen ictibaar ha uga wariyeen ama bal xadiiskiisan bal wax kale u doondoon kaba ha ugaba wariyeen ama iska ogow hebel inuu xadiiskaa warinaya arrintoodu haba noqotee iyagoo ka wariyoo sheegin awqaadda qaarkeed waxaa la arkay dee nin uu mar kale kaba aamusay isagoo waqti kale wax ka sheegayo tajriixinaya markaa adugu uun warintan keliya uun tacdiil maaha tacdiilku waa wax intaa dhaafsan waa isagoo idhaa ninkani waa siqoo tacdiiliyo taskeeya ee laakiin warintaa uu ka wariyo dhi hebel ka wariyo hebel uu xadiiskan uu kaba qaatay uuni maaha inuu ay tahay inuu tawsiiqinayo taskiyeynayo isaga xaggeed oo markaan idhaahna hebel baa tacdiiliyo kol hadduu kaba wariyo taasi ma jirto qowlkan dee tacdiil weeyana waa jaanibkaas bay eegeene laakiin culimmadu waxay ku tiriyeen qowlkaasi inuu khada yahay waayo umuuro badan dee markaan eegno waaqic culimmada eegno iyagoo rag dacafaa kaba wariyo aan eegno rag ay meelo kale wax kaga sheegeen haddana wax ka warinayana aan eegno warintaa keliya ma aha ee mujaradkii tacdiil maaha intaas weeye maka halkana waidaa rawaa hadduu wariya alcadlu ruuxiya cadliga ahaa caman shaksi samaahu magaciisii uu sheegu magacaabay lam yakun waa warintiisaas oo riwaayadaa uu isaga wax ka wariyo ma noqonayso tacdiilan tacdiil uu isagu tacdiilinayo ama taskeynayo cinda alaksariina wa huwa saxiixu qowlka saxiixa weeye xataa haddii laba yidhaha ninkaasi siqo mooye cid kale wax kama wariyo haddii uu inoo magacaabo markaa uu sheegay riwaayadan inuu siqaya sax weeye laakiin hadda aamuskaasi un ma keenayo taskiyo waqiila tacdiilun taas baa l arrin kaloon tacdiil keenahayn wacamalu lcaalimi ninkii caamilka caalimkaa camalkiisa iyo wa fatiyaahu fatwadiisa uu ku fatwooday calaa wafqi xadiisin xadiida si waafaqsan xadiiskaasoo rawaahu isagu wariyey laysa ma ahaanin xukman xukum xaggiisa ka ahaaday oo bisixatihi xadiiskaa sixadiisa uu xukumayo walaa mukhaalafatuhu khilaafitaankiisa xadiisuu isagu warinayo uu khilaafay oo uu ku camal fali waayey camal ahaan iyo ama fatwo ahaan uu khilaafayna ma aha qadxun ma aha mid dee qadxi kuba ah fii sixatihi xadiis iyo dhaawicid iyo fii sixatihi xadiiska sixadiisa walaa fii ruwaatihi ruwaadiisa fiigood bal waa masalo masaladii hore noogu xidhan arrinku waxa weeye horta shay baa asala aan qabsana asalkaas asalku wuxuu casharkii markii hore wuxuu inoo joogsaday oo ah bal dee sharcigiiyo tacdiilku horta ruuxan markan la tacdiilinayo waa in aynu helo ciddaa si toos toosa u tacdiiliso u taskiyeysay wixii uu ku sugnaanayana in laba loo baahan yahay mid loo baahan yahay maayadoo taasi waa iyadoo laynaydhaa hebel waa siqo ama hebel waa daciif oo kale waa tanoo werintii keli ahayd tacdiil maha ayaynu soo aragnay haddii laba yidhaaho xadathanii siqa oo ruuxiina aan la magacaabina tacdiilkaa mubhamkii isaguna lama ictimaadsanayo ayaynu soo aragnay imaka halkana maxay tahay waa iyaguna waa umuurahaas uun furuucdeedii nin caalima mujtahida kasoo qada ma caalima ayaa xadiis uu warinayay oo isagu wariyeynu ognay inuu wariyey ayuu ku camal falay amase xadiidkaa uu warinayey buu ku fatwooday oo dadkii su-aasha weydiiyuu xadiidkaa ugu jawaabay dee xukumkii masalada uu kuba sheegay xadiidkaa uu warinayaana fatwadan ama camalkani waafaqsan yahay egmaha ruwaadiisii oo kale isagoo inoo taskiyeyey meeshii ma taallo xadiiskiihi waa tasxiixiyey oo xadiiskaasi waa waa saxiix ama waa xasan yidhi ee meeshii waxaan haynaa un fatwo ama camalfal uu ku camalfalay taas oo kale miyay noqonaysaa kol haddii uu ku camalfalay isagoo le xadiiskani waa saxiix oo camalkiisaasaan ka soo qaadanaya inuu agtiisa saxiix ku yahay ama fatwadan uu ku fatwooday madmuunkii xadiiska ayaa la odhanayaa waa xukumtaasi uu xukumay xadiiskaasi inuu saxiix haddii kale kuma fatwoodeen haddii kale kuma camal faleen culimmadu maya waxay leeyihiin may arrinku taas maaha oo camalfalkaa keliya iyo fatwadaa keliya ee madmuun xadiis oo uu isagu warinayey uu ku camalfalay ama uu ku fatwooday ma aha isagoo le xadiiskani waa saxiix ma aha mana aha ruwaadii xadiidkaa warinayuu leeyahay dad cuduula weeye waxaana meesha jirta dee camalfalku sidaasoo keliya uma dhaco waxaa dhici karta ninkani markan uu ku camalfalayo inuu ixtiyaad ahaan uu leeyahay waaba intaasuu sugnaado kolkol hatiyo daciifka dee fadaa'il acmaal iyo bal shuruud haddii loo helay lagu camalfali jiray aynu soo aragna waa xadiisa daciifa arrin kalaa dhici karta ninkan caalimkii markan uu fatwoonayo ee uu masalo bal masalan daliilkiisi inuu wixii uu daliilsanayo oo dhan sheego dee isagii kuma qasbana ama dee ma wada sheegaba waxaa dhici karta xadiiskan isagoo ku camalfalay madmuunkiisii waxaa camalfalkiisaa keenay ama fadwadaa daliil kaloo meesha jira inuu xadiiskii waxoog adigu bal masalan dee ijmaac jiro inuu qiyaas jiro inuu kolkol xadiis ay leeyihin madmuunkiis dee marka ay sidiisa u daciifiyaan oo haddana dee si si looguba ijmaacayn dee saa loogu dhaqmayana waabay jirtaa ijmaacaasi ama daliil keliya waxyaalaha inugu camalfalaaba suurtagala saa daraaddeed camalfalkaa mujaradkaa ama fatwadaa mujaradkii ma kama dhigna inuu ninkan ku camalfalay ee dee halkana tasxiixiisa iyo tadciifkiisa aan qaadan lahayn uu xadiiskii leeyahay waa tasxiixo waa saxiix oon sidaa u tiirino ama se uu leeyahay ba dee baltaa xaggii haddiba taas cagsigeedna eeg nin xadiis buu wariyey isagaa warinaya xadiisku wixii uu keenaya kuma camalfalin oo uu khilaafayba mukhaalafadaasi miyay ka dhigan tahay isagoo le xadiiskana daciifon halkaan ka qaadano xadiiskani hebel agtiisa daciif buu ku yahay mee taasna maha weeye waa tan cagsigeed waxaa dhici karta xadiiska isagoon agtiisii daciifka ku ahayn wax caaridaya inuu jiro eeg agtiisii oonu dee yaanu dadkaba u sheegayna wax agtiisii caaridaya inuu jiro caaridkaa daraaddeed inuu ukhilaafay baaba dhici karta inuu u arka mansuuq isagu ah iyo ha laguma khilaafo inuu mansuuq u arkayo ayaaba dhici karta bal markaa umuuro sidaasaaba imanaya imaam malik oo kale dadkii wariyey buu ka mid ahaa xadiiskii inama inde albayicaani bilkhiyaari maa lam yatafaraqa oo kale labadii wax kala iibsanayay intaa ayagu majliskii halkay wax ku kala iibsadeen joogaan weli beecoodii hagaag umuu go-in oo khiyaar bay leeyihin oo mid kasta waa ka laabmi karaa intaani kala tegin xadiiska kaas oo xadiiskaa saxiixayn kuma sugan halkii cilashana bal sanadkiisa wax dhacay kutubta qaarkood dhacayn sooba marnay laba raawi oo la isku bedelay imaam malik dadkii wariyuu ka mid yahay haddana kuma tago agtiisa khiyaaru majlis ma jiro beeci kol haddii safqadii dhacdo waa gumtamay kumuu tegin xadiiskan taasi kama dhignaa eeg ruwaadan warinaysa ee waa ruwaadii weliba isaga aad buu ugu dhawaadee saxaabigii oo ruux keliyaaba u dhaxeeye inuu taasi dacninayo ama naafic ama ibnu cumar ma aha xadiiskiina inuu sixadiisii dacniya ma waa kan sooba saaray laakiin waxaa khilaafka keenay kollay masalo maalikiyaduna ay dee inta badan ay waxbal maalan usuushoodaba aan odhan karna way kaba mid oo camalkii reer madiina reer madiina camalkiisii buu leeyahy waa khilaafay camalkii reer madiinaanta ahayd markaa taasuu kaga tegay markaa taas oo kale mukhaalafadii uu khilaafay qadxi maaha walow dee rag kale oo reer madiina ku camalfalay baan helayno xadiiskii oo iyada taasna aanay sugnayn hadal yar aad u yar qallafsanaayo ibnu abi dibi oo nin reer madiina oo isaga la dabaqa ahay oo culimadoodii ka mid ah markuu xadiiskan soo naqlay imaam malik uu kuba yidhina waa jiraan oo kutubta qaar ay soo naqliyaan oo laakiin waa hadal dee aad u yar qallafsan oo dee aan yar haboonaynba waaba jiraan isna nin reer madiino ah adigu calaa kulli xaalin waxa weeyaan camalka caalimka iyo fatwadiisu in xadiidkii uu ku camal falay ama ku fatwoodayna tasix wama aha halkaa tasixaan uguma kaaftoomayno ee waa in isagii aan ka hella tasixin raawigiisiina tacdiil uma aha ee waa in tacdiil aan ka hella haddaan dee taa qaadanayno khilaafitaankoo keligiina oo asbaabo kala duwan yeelan karaana oo xadiiskii khilaafay uu warinayey fatwo ahaan uu ku khilaafay ama camal ahaana qadxi ruwaadiisii la qadxin ama se isagii la qadxinayo xadiiskii oo laleeya waa la daciifinaya midna maaha intaas weeye iyada tan waana jiraa aimada usulka barhkood qowlkooda uu yahay haddii yadee muxadisiinta qaarkood haddii baabka xadiiskaa mooye wax kaloo ku jiraaba aanu jirin waa xadiiskaasun wax kaloo daliil kalaa ma hayno ninkiina waa kan qaatay ee kuba camal falay taasoo kale dee waxay noqon kartaa in la yidhaaho may waa ictimaadsaday oo waa tasiixiyey bal taasoo bacdigood ay yidhaaheenna waa jiraan masalada iyo furuucdeedii halkaasaan kaga baxayna asaadisatu tii lixaad riwaayatu majhuuli lcadaalati kii cadaaladiisa aan la aqoonin lagaba jaailaa riwaayadiisa daahiran daahir ahaan aan loo aqoon iyo wa baatinan baatin ahaanba laa tuqbalu lama aqbaliyo cinda ljamaahiiri jamaahiirta agteeda bal inta aan laqbayn laqbadaan iswada raacin doonaayo waxaa masalada lixaad ay tahay ruuxii waxaynu soo aragnay warkiisa la aqbalayay laba shardi inuu leeyahay labadaa shardi mid ka mida inuu yahay ruux cadaala ay u sugnaatay ka ay cadaala u sugnaatayna waxaynu waa ruux dee muslima baaliqa caaqila waa umuuro kollay daahirnimo ahaanba loo ogaanayo oo wax keena faasiqnimo ama fisqi keena guud ahaanba ama ficil ha noqoto ama ka tag eh isagu ka beri ah oo ka nabadgalay wax sharaftii iyo muru'adii shaksiga dhaawacayana oo dee la yidhaha ruuxa waxaan habboonayn buu laba yimi oo dee taas oo kale iyo taasna ka badbaaday waa lagu ogyo waynu ku naqaanaa wey ruuxaasaa cadli la odhanayay marka waxaa jirta dee kol ruwaad aada u badanna waa laga helayaay inaan ruuxa umuuraha aan lagu aqoon ruuxa aan aynaan ka warhayn cadaaladiisa horta majhuul bay ka cabiraan waa ruuxaan la aqoono dee waa cibaaradii luqadaba ama luqadii bay waafaqsantahay laakiin isagay saddex qaybood kaba dhigaan mid waxa weeye waa nin magaciisii waa laynoo sheegayba hebel hebel baa la leeyahay oo dee magaciisii waan haynaaba in waxaaba dhici karta dee in laba ruux baaba kaba wariyey laakiin inna waxaan ka naqaano cadaaladiisii ama ha noqoto dadku markaa dee ay meel wada joogaan waxaa daahir ahaan u muuqda ee ruuxii inaan xumaan lagu ogeyna wax xumaan oo ka muuqday aanu jirin ama iyadoo dee xaaladiisii hoose la ogyaho lala socdo lagu og yahay san inooga muuqataa inay dee sa uu qarsanayana ay tahay ama uu qarsoonna ay tahay oo waa daahir iyo baatinba inna waxaan ka garanayna cadaaladiisii ma jirta laakiin cayntiisii waan garanaynaa laba ruux baaba kaba wariyey kaa isaga waa kan inoo soo horeeyo majhuululcadaalay kaba cabiraan daahir iyo baatinba mid baa jira ay majhuululcayn yidhaahaan macnaha waxa weeye waa nin magaciisii laynoo sheegay ruux keliya aynu aragnaa ruux keliya aynu haynaa wax isaga kaba wariyey waa ruux keliya cid noo taskiyeysay oo tawsi tawsiiqisoo tiri waa saasoo inoo mana jirto waa ninkaa keliya ka warinaya magaciisii inoo sheeg laakiin dariiq kale iyo meel kale aynu haynaa ma jirto kaasna waa ruuxaan cayntiisaba la aqoon bay kaba dhigaan oo ruuxa keliya riwaayadiisii kan hore uu ka roonyo laba ruux baaba inooga wariyo cayntiisii waan garanaynaa laakiin cadaaladiisii baynaan war u hayn mid kalena waa jiraayo isagu adigu ah kay mastuur kaba cabiraan bacd alculamaa waxa laga yaaba baarkood tasmiyada inay dee majruulxaal iyo ay mastuurka la qaadaan lakin mid baan ku soconaynaa inagu se mastuur iyo majruulxaalba way kaba cabiraan waanay jiraan barhkood dee kala qaada kaasi waa maxay waa ruux dee aan naqaano laba ruux iyo wax ka badan baa ka wariyey cid inoo taskiyeysay oynu haynaa ma jirto markaan daahirkiisa sare eegnana iyo dee barashadaa guud wax xumaanun ku ognay ma jirto waa ruuxaa dhowrsoon laakiin maxaynu ka jaahilnahay dee nin aad aan ula tacaamulay aynu deederisnay oo khibradiisii baatin ahaaneed aan ku ognay ma jirto kollay dadka in badanna taasay iskuba yaqaanaan waana nooc dee bal masalan taas kolkol markay shahaado baabkeed la joogiyo markhaati walow cid kastaaba agteedna markhaati gasho annagana aan kaba sii darayno kolkol maxkamadaha qaar dee agtooda in rag bidaaqadan wadanigaa kadinka la taagan oo ruuxi yimaadaba markhaati u noqdo isuu qoranta lacag ka qaata kolkol ay jirtayba horta xagga iyagoo kale taasi waa dee lama ictibaariya laakiin sharcigu kolley wax aad buu u adkeeyaa si dee dadku maalkoodi iyo naftoodiiba ay ugu badbaadaan oo ruux kastoo lasoo qaatay nin kasta markhaati uma noqonayo marka macnaha daahirkaa sare iyo aqoontaa guudiya ninka inaan xumaan lagu ogeyna laguma kaaftoomo halkana xadiiska dee waxbaa iman kara ruuxa daahirkiisa guud aynu wanaag ku ognahay wax xumaan oo ka muuqda aanay jirin laakiin hoosahaan xaqiiqadiisa aynaan ogeyn taasna majhuululxaal qadiyaane wuxuu hi hal anta jaaruhu ladna aladi yacrifu madkhalahu wa makrajah jaarkiisa dhow ee gelidiisa iyo bixidiisaba ogmiya toomay buuhi هل سافرت معه والسفر كيلا انا في عربي السفر وحلو لي لانه يسفر عن اخلاق الرجال تدك دبعته دقرصوم صوبح ده اي مشقدن يا رفات كان يا اموران يا روحو طبيعتي marka hore uu qarsanayay ayaa marka muuqato oo kale maybultiina تقول هل عملت بالدينار والدراهم بالدنانير والدراهم التي استدل بها على ورع الرجل حرام يذكر دقنت يدا حلال ملك روح لو قرت ميبول تقول انت لا اراه ما اراه اما اراه رأيته يرخفض رأسه ويرفع في المسجد وحموم على إننا درجتي سوى مسك تكتكنا يؤون لا تعرف أن تقول نكا كما قرر إنكو قرر إيكا نوكلا جددو ظاهر كسر ونكاس لكن خبرتي باطن كيد بانشرين هذا هو تاسو كلام حي هلكن كعبرا مصور امام مجر الحال بل صدح طاي نوتال صدحين هذا الكود واكوان marka day guud ahaan saa u suuraysanay bal aan eegno xukumkooda wuxuu yahay arrinkuna waxa weeye ilaahay subxaana watacaala rag buu usoo saaray dee ilaahay uu ku ilaaliyey diintiisa xadiiskii oo dee waxa weeye si riwaayatu majhuuli lcadaalati kii cadaaladiisa laga jaahilka ahaa laakiin muxuu israaciyey ظaahiran wa baatinan daahir iyo baatin hebel hebel waanu garanaynaa welibana majhuululcayn maahae laba nin oo wuxuu ka baxayaa majhuulcayn oo majhuulkan baa meeshii imanaya haddaba ruuxa isagu cadaaladiisa daahir iyo baatin ba laga jaahil yahay laa tuqbalu cinda aljamaahiir markaan eegno jamaahiirulculamaa agtooda ninkaa riwaayadiisii lama aqbalayo sababtuna waxa weeye dee xadiidka waxaa loo shar maba ogin doo ma garanina cadaaladiisii ee garasho la-aantiina waxay keenaysaa ruuxa inaynu warkiisii kaba joogsano ilaa cadaaladiisii noo sugnaanayso bal markaa kaa jamaahiir alculamaa ciddan jamaahiir alculamaa khilaafsan waa qolooyin kooban oo raawiga islaamnimo mooye wax ka badan ba aanu shardiyin islaamnimo wax ka ziyaadsan aanu shardiyin bal markaa taasun baa qowlkooda noqon wa riwaayat lmastuuri kii mastuurkaa dee waanan soo yar tacriifiyey ka isagu mastuurkaa wa huwa isagu cadlu daahiri daahirkiisu kii uu dee cadaala ay u sugnaatay waya xagga daahir ahaan cadliga ahaa khafyulbaatin laakin wixiisa u qarsoon khibro baatina aan loo lahayna uu qarsoonaa ama waa kaa majruulxaal barhkood ay kaba cabiraan kaa riwaayadiisa yaxtaaju biha waxaa xujaysta bacdu man dad barhkood ama duul barhkood radda celiyey alawala ka hore ee majruulcadaala daahiran wa baatinana wa huwa qowlu bacdi shaaficiyiina shaaficiyinta barhkood sulaym uraazi iyo abubakar ibnu furak iyo qolooyin qowlkoodba weeye oo waxay leeyihin ruuxa aynaan wax xumaana ku ogeyn waa la garanayaa laba raawiya wax ka badan baa ka wariyey markaa wax aynu ku ognayo xumaana daahir ahaan waa ruuxaa dhowrsoon wax xumaan oo daahir ahaan lagu ogyi ma jirto laakiin dee waan lala mucaayashoon oon la mumaarasayn si khibradii wixiisii hoose loo ogaado kacaynkaasa riwaayadiisa waan aqbalaynaa taas bay barhkood yidhaaheen oo bal waxa weeye dee khaasatanna markaan dee sida lagu ogaado bal arrinkiisa hoose uu adag yahay oo kale qala sheikhu bal markaa laakiin dee in badan oo culimada ka midi riwaayada ama way celinayaan ama waxay odhanayaan horta ha la hubsado ninkii hala baadho cadaaladiisii baatinkayd oo riwaayo mawquufaa laga dhigaya markaa mawquufo siduu xafid muxajar kaba cabiraya sharxu nukhbo oo kale laga dhigana mu-adihii celintii un bay la mid noqonaysaa kol haddii riwaayadiisii la joojinayo dee waxay ka dhigan tahay laguma camalfalayo imanka ilaa bal xaalkiisii noo caddaado u ninka caynkaasa qaala shaykhu sheikhi wuxuu yihi sheekhana hore inuu soo ogaano dee waa ibnu salax waa kashaarixuba qoray wa yushbihu waa shabahayaayoo xaggan aqbal kaa riwaayadiisa la aqbalay bacdu shaaficiyiin laga soo naqliyey an yakuuna inuu noqdo alcamalu camalku calaa hada waa camalku oo waa xagga aqbalka calaa hada qowlkan ah ruuxa mastuurka ama majhuululxaalka riwaayadiisii hala aqbaladaas bacda shaaficiyiin lagama soo naqliyey in laguba camal falo ayaabay arrinku u eg yahay fii kasiirin wax badan oo min kutubi alxadiidi kutubta xadiidka kaba mid ah fii jamaacatin jamaaco min aruwaati ruwaadda kaba mid oo dee kutubtaa kuba sugan oo taqaadama uu horreeyey alcahdu zamanki bihim iyagoo dee dad aada inooga horreeyey ahaayo ay dee dad la mucaayashooday oo la noolaay oo waqtigoodii joogay aynaan haynba ee ruwaadii hore saaxasariga taabiciinta iyo dadkii kuba sugnaa watacadarat ay adkaatay khibratuhum macrifadoodii iyo khibradoodii baadina baadinahaan in loo ogaada ay adkaatay halkan ibnu salaax baa wuxuu leeyahay kutubta axaadiista ayaa waxaa dhaca dee kuba sugan ruwaad badan oo wa la garanayo cayntoodii la garanayo cadaaladoodii daahir ahaaneedna xumaan lagu ogya aanu jirin laakiin khibro baadino oo loo leeyay aanu jiri aanay jirin cid taskiyaysayna aynaan haysan oo dee bukhaariiyo muslim iyaga waxa noocaasa kuba sugan dee hadday ixtijaaj ula yimaadeen kollay jahaalada caynkani way ka suushay oo ixtijaaj kolley hadday kagaba orinayeen inay ictimaadsanayaan waa tawsiiqintaasi laakiin bal kutubtaa kale haddaan eegno qoloyna mutaabaca iyo shawaahid ay kaga wariyeen oo kollay way soo gelayaanba ee aada u horreeyaysa casrigii taabiciinta oo kale ee warkaa magacooda inoogu sugan iyo hebel inuu kaba wariyay iyo inaan xumaan lagu ogeyn mooye khibro baadino oo kaleoo loo hayaa aanu jirin oo dee dadkii aimad ahayd shanigoodii intay darseen aanay xukum saaso xaggoodii laynooga soo naqliya aanu jirin axaadiis kala duwanna warinaya dee kol haddii daahirkoodii xumaan aan laguba ogeyn in tan laguba socdo qowlkan ah oo riwaayadoodii lama aqbalo taas baa u eg buu leeyahay marka leego shabahaysa qowlkan bacdigood lagaba soo naqliyay kolleyna waa hadal imaam nawowina sharxiisa muhadab oo kuba in saxiix yeelo iyadoo dee aan ognahayba culimada qaar mastuurka inay dee xujaystaan saa uu sheegayba oo weliba dad badani ay kol haddii aan xumaan lagu ogahayn khibrada baadinoodna ay cudurtooday ay iskaba xujaystaan taasi way jirtaa bal qowlkaasna waa mid marka maxaa inoo halka aan aragnay majhuul acadaala daahiran wa baatinan majhuul cadaalati baatinan waayo daahirkiisii waa la ogya waa la garanaya lakin baatinahaanta cadaaladiisi lagama jaahilaa wa ama majhuul lcayni kii cayntiisa laga jaahilka ahaa isaga cayntiisiiba la aqoonba oo isaga cayntiisii ma naqaano waa qismigii saddexaad kani waxaana weeyaan waa ninku waa magacaabay adeeg haddii ruuxii la yidhaa ibnu fulan ama uu dee rajul iyo fulan lagaba cabiro taasi baabkan way ka baxsanta oo mubham baa kaa la yidhaha waa ruux la ibhaamiyey nooc kaleoo muhmal la yidhaahana meesha waa yimaadaa oo isaguna ishkaalkiisa laho waa iyadoo ninkii la yidhaha axmed oo kale lagu magacaabo laakiin intaasoo axmedna way jirtaa waxa axmedadii kale ka soocana lama hayo oo kaasoo kalena ama moxamed iyo axmed keliya lagu kaaftoomay iyadoo ibnu fulan ama nasab iyo wax muxamedada kale ay isku midka yihiin ee waktigaasna weliba ay wax wada wariyaan aynu kaga garanaana aanay laba socon oo kale kaasna muhmal bay kaba cabiraan kollayna sheekhada iyo iyagu siday ku helaan ama waa sheekhadiisa ama talaamiiddiisa iyo asxaabtiisa iyo umuuraha caynkaasa ayay dee waxa weeyaan ay ku kala soocaan walow kolkol ijtibaah u adkaanayo isku sheekhay ay noqonayaan labadan muxamed ama ay isku talaamiidna noqonayaan isku asxaabna noqonayaan ishkaalku sii adkaado oo markaasna eegaan keebuu u badnaa keebakani u badnaa sheekh bal markaa umuura adigu adigu duruqa isticmaalaan baa jira kaasna mubham iyo muhmal baa la yidhaha kani waxa weeye waa ruuxii waa magacaaban yahay cayntiisna waan garanaynaa laakiin nin keliya ayuunbaaba wax ka wariyey nin labaadoo ka wariye ma hayno dariiqaas mooye dariiq kaleo wax lagaga warinaya lama jiro ninkaasi waa nin aan la aqoon majhuul cayn baa la yidha kan iskada cadaalad isaga cayntiisii baaba la garanayn bay ka dhigan tahay magacan iyo la magacaabayna uma soo kordhinayo inuu jahaaladii caynta meesha ka saaro waa nin aan la aqoon weeyo cayntiisiiba aan la aqoon ka nooca caynkaasa faqad laa yaqbalu xaal dhacday inaanu aqbalahayn oo bacdu man dad barhkoodii aqbalo aqbalaya majhuul alcadaalati kii cadaaladiisa lagaba jaahilka ahaa oo waxa weeyaan dadkan barhkooda waa ta aan soo aragnay riwaayatu majhuul lcadaalati daahiran wabaatilan laa tuqbalu cinda aljamaahiir marka dawaaif aqbalaysa inay jirtaa meesha taalla wuxuu leeyahay kan majhuul cayn waa kasii fog yahayo waxaa dhici kartaba ama dee jiraysa inaan dadkii xataa kaa aqbalayay majhuul lcadaala aqbalayay halkan inaanay aqbalin bal kol hadduu muslim aqbalayna dee waakood iyo inaan agteena cumdo kuba ahaaninbe oo khilaaf waa jirayaa laakiin khilaafkiibaa yar oo kii hore kaba sii yar kasiirna inaan kaa la warinaya taasba weya arrin baa jirto halkan xaafid bnu xajar uu isagu sheego ah haddii ninkaa dee majhuul lacaynka ee ruux keligun uu kaba warinayo la taskeeyo shaksi aan kii ka wariye ahayn taskeeyo ama kii ka wariyey hadduu ehel u yahay uu taskeeyo ruuxa keliyaana kaba warinayay laakiin waa laynoo taskeeyey taskiyadii waa la aqbalayaayo axad a'imadii jarxiga iyo tacdiilka kaba midi haddii uu taskiyeeyo waan aqbalaynaayo dee taskiyada baan kuba aqbalaynaa ruux la yaqaanana waa inoo noqonayaa waana sii sharaxa nuqba kuma sugnayd ibnulqadaanna waa qowl ugaba horreeye weeye bal markaa taasna waa qowl saddexaad oo inoo soo biiraya oo halkan dee aimada qaarkood ay raajax yeelaan oo haddii aan ahl aljarxi watacdiil ama kii ka warinaya haba noqota ama mid kale aan kaba helay iyadoo laynoo taskeeyey nin keliyaba ha kaba warinayo dee kollay qolooyin wixdaan la yidhaahna way kitaabka akhirkiisa way kuba imanayaan bal kaasoo kale waa la aqbalaya masaladii weli way socotaa uma marra waa ninkii uu wariye canhu xaggiisa cablaani laba shaksi ay wax ka wariyeen oo cayanaahu magacaabay irtafacat way kor noqonaysaa jahalatu caynihi cayntiisa jahaladeedu way kor noqon waa masale eg waxa ay tahay majhuulul cayn waxaan soo nidhi waa ninkaas shaksi keliya uun wax ka warinayo nin labaadoo wax ka warinaya aanay jirin waana magacaaban yahay majhuulul cayn baa la yidhi haddaba jahaalada cayntu ruuxa maxay kaga tegaysaa weli jahaaladii cadaalada baaqi noqonayse maxaa halkan sheekhu inoogu sheegaya raximah llahu tacaala laba shaksi aynu ku kalsoonnahay hadday ninkii wax ka wariyaan dee hadday kasii bal ay wax ka wariyaan jahaaladii cayntaan lahayn ninka nin aan garanaynaba maa cayntiisiiba lama garanayo ayaa meesha ka suulayso kol haddii laba cadla ay kaba wariyeen waxa meeshii wuxuu noqonayaa nin cayntiisii la yaqaano laakiin maxaa meeshii weli taalla haddaan la taskiyin jahaaladii cadaalada jahaaladii cadaaladaa taalla laakiin meesha jahaaladan cayntu ina majhuulul cayn buu ina yidhi jahaalada cayntu waxay ruuxa kaga suushaa iyadoo laba raawi oo bal aan lagu kalsooya isagii wax kaba wariyaan intaa weeye laakiin hadal masalada ku xidhan baa jira qaala alkhadiibu khadiibu lbaqdaadi baa wuxuu yidhi imaamkaas almajhuulu majhuulku cinda ahli lxadiisi man shaksi weeye lam yacrifu aanay garanayn alculamaau culimadu aanay garanahayn oo ujeeddadu nin isaga culimmadu yaqaanaan ma aha nin cilmi talabkii kuba shuuroobay ma aha oo walaa yucrafu aan la garanahayn xadiisuhu xadiiskiisa ilaa min jihati waaxidin ilaa min jihati raawin waaxidin raawi keliya jihadii mooye meel kale aan lagaba garanahayn kaas baa la ydhaha wa aqalu maa kii waxa ugu yar yarfacu kor yeelaya aljahaalata jahaalada kor yeelayaana riwaayatu snayni laba riwaayadood weeye mashhuurayni shuuruubay oo la yaqaano oo isaga kaba wariyay xukmu lcadaala yaanay uguba sugnaanin be waa intii yarayde uma man rawaa canhu cadlaani cayanaahu irtafacat jahaalatu cayni ayuu bal inoo sheegayaa naqligii uu khadiib ka soo naqliyey masalada dadkii iyagu ahlulcilmiga ama ahlulxadiiska ahaa walow dee ninka aan culimada agtooda macruufa ku haynin laguma aqoon isaga xadiiskiisa raawi keliya xaggii un baaban kaba garanaynaa kaasaa majhuulul cayn laydhaa jahaladaasna waxaa saarta oo ruuxa ka kor yeelaysa laba inay kaba wariyaan la yaqaano wanaqal ibnu cabdilbar imaamkii isaguna isku waqtiga ay ahaayeen walow ibnu cabdilbarri de ahaan uga weynaa sanadna ay wada dhinteen hay ahaayeen xaafid ulmashriq iyo xaafid ulmaqribba ay kala ahaayeen imaamka ibnu cabdilbarna wuu soo naqliyeyo can ahlilxadiisi dadkii iyagu helo xadiiska ahaa naxwu hadalkan mid laba mida oo wuxuu isagana laga soo noqliyaa ma uu yidhi ninka aan nin keliya uun mooye cid kaleoo wax ka warinaysaa aanu jirin agtooda majhuul buu ku yahay inuu noqdo nin lagu yaqaano cilmiga waxaan ahayn dadka agtooda laguma yaqaano oo sida dee nin zuhdi ku shuuroobay sida malik ibnu dinaar oo kale ama geesinimo iyo najda ku shuuroobay sida camr ibnu macdi karibade waa nin saxaabiya isagu ragga caynkaasi xataa cilmi riwaayadii haddaan laguma aqoono si kale loo yaqaano dee nin keliya hakama warinayo waa nin la yaqaano u leeyahay isagii oo waa arrin uu soo kordhiyo ah haddii ninkii si kale lagu yaqaano wax kale oo dadka agtooda ay kuma yaqaanaan raawi keliya haba lahaadee jahaaladii cayntu meesha way kaba baxday oo waa adigu qayd yaro uu soo kordhiyay una oo inuu waxaan cilmi ahayn kuba shuuroobay oo laguma yaqaano bal markaa waa tan uu sheegayo ee uu leeyahay ibnu cabdilbarna hadalkaa khadiib waa waafaqsan yahay ina marka hore uu yidhi nin kastoo aan nin keliya uun mooye cid kaleo wax ka warinaysaa jirin fahuwa majhuulun cindahum cindahumna muxuu ujeedaa waa cinda almuxadisiin isaguna wuxuu yidhi ahlu xadiiska agtooda majhuulku waa ninka caynkaas marka waa tan tacaqub uu ibnu salax leeyahay qaala shaykhu sheikh wuxuu yidhi waa ibnu salax raddan cala alkhadiib khadiib isagoo masaladan ah ninka nin keliya uun mooye cid kale aanay wax kaba warini waa majhuul oo majhuul baa la odhanayaa dee majhuulna xukumkiisii waan ogoonay isagoo taa ku diidan oo kuba radiyaya ayaa wuxuu yihi waqad rawaa waa wariyey albukhaariyu bukhaari can mirdaasin alaslamiyi ninka mirdaas la yidhaaha reer aslam ayuu bukhaari kaba wariyey wa muslimun muslimna uu wariyey can rabiicata bni kacbin rabiicatu bnu kacbin alaslamiy ee isaguna reer aslam walam yarmi ma warino canhumaa labadaa nin xaggooda hayru waaxidin raawi keliya uun mooyaane cid kale wax kamay warin oo mirdaasna taabicigii qays ibn abi xaazimun baa wax ka wariyey ninka dambena saa uu ibnu salaax leeyahay dee walow dee walaa muslimee ragna ay ugaba horreeyeen walaa intaa lagu waafaqayn abu salamat ibnu cabdiraxmaan unbaa wax kaba wariyey ujeedadiisu waa maxay halkan in labada nin saxiixayn bay inoogu sugan yihin raawi keliyay leeyihin marka axaadiistoodna waa tan inooguma sugan dee kol hadday taa tahay waa inaani ninkaa keliya ee wax ka wariya laba nin wax ka wariya labanoo dee siqaadkii taabiciinta ah iyo culimadoodii inay waxa weeyaan nin keliya uu ka wariya ay jahaaladii ka saarayso ujeeddada hadalkii khadiibee ahaa xadiiska waxaa jahaalada ama raawiga jahaalada ka fayda ama ka kor yeela laba inay ka wariyaan mashhuuriinii tiibaa arrintani tacaaqubkani ay tahay oo wuxuu leeyay bukhaariyo muslim baan kama helaynaa laba nin oo mid kastaaba raawi keliya leh oo haddana riwaayadooda ay kuma sugantao riwaayadoodii u ictimaadsadeen oo markaa ay qaateen taas baa uu leeyahay hadalkiina muxuu ihi waalkhilaafu khilaafka fi dalika markaa in jahaalada ruuxa ee laba ay kaba wariye mid keliya uu kaba wariyey jahaaladii ay kaba suusho khilaafka oo aynay dee la shardiyin laba inay kaga suushaa waalkhilaafu fi dalika muntajin waa khilaaf wajiha ama xoog laba kaliktifaai bitacdiilin waaxidin si loogu kaaftoomayo tacdiil keliya ayaaba dee nin keliya riwaayadii ina jahaalada caynta inay ruuxii ka ay ka saarto oy ka kor yeesho looguma kaaftoomi karaa waa hadalka ibnu salaax adigu ujeedadu wuxuu leeyahy labadii saxiix baan ka helaynaa rag ruwaad ah oo raawi keliya leh dee haddii majhuul cayn arrinku aanay jahaaladii cayntu taa ka kor noqonayn waxay ahaan lahayd bukhaari iyo muslim raggan inaanay wax ka warin taasay ahaan lahayd laakiin jawaabti waa tan wuxuu idhi nawowi baa hadalka wata wa sawaabu qowlka sawaabkii naqlulkhadiibi khadiib sidaa uu ahluxadiidka kasoo naqliye weeye oo ruuxa jahaalo waxa ka saara cayneed waa inay laba la yaqaana ay kaba wariyaan walaa yasixu ma ansaxayo الرد علن عليه أمل الرد عليه على الخطيب بالمرداس والربيعة المرداس الربيعة وإلى صحيحين بيكسوا ينيو الراوي كريالي وهل كان ردين لقد يقول كيس لقو ردي يا تاسمان صحيح صوتنا وحوي فإنهما مرداس الربيعة صحابيان مشهوران والله صحابي والله يقانو وهدد كلا صاهل وي وضم لكن لبدا صحابته هدي حتى ملعودي عن لينو شيغين إلهي بتعديلية سبحانه وتعالى والصحابي هو عدلي oo markaa kan waxaan uga cararaynaa eleni majhuul cayn baa la yidhaahayo nin keliya hadduu wax ka warrayana ay naqaano maaha dee cadaaladiisiiyo wixii baa meesha inoo taalo ma garanayno weeyo taase xadiiskii loo celinayaaye maha dee waxa weeyaan cayntiisan aan garan waa cadaala la-aantan aynaan cadaaladiisiiyo hayn weeye amaa saxaabigii ilaah baaba tacdiiriyey cadaala iyagaa usugnaatay marka haddii aan magacooda xataa la sheegin waa la aqbali lahaa saa daraaddeed arrinkan raawi keliya kala dun iyaga waa jaanibkii saxaabada weeye masaladii way ka baxaysaa وصحابة أصحابتنا كلهم دمانتون عدول ودد عدالة وكل دي الصحبة دي وصغناتا عدالة وصغناتا مركا وحن إيانا وحكا لو قدون دون نعم ماشي متالو ولما ننكن ضمبئة ربيعة أو إساو أهل الصفاء من لا يقانعها من كري إساو كمو ورنبا أبو سلامة نعيم المجرم يحن أقول لهم نو حق وصيد كترنا أيها أيها كمو وريو إساو ورنبا من كري ما هذا وإساو بعض كمو وريو ابن الصلاح الشاكتين لكن إساو دادك لو كوريينا علماء دويها يانبا bal marka adigu waxa weeyaan un arrinku ibnu salaax isagoo qowlkiisiila me arrinku kaa maaha waa saa khadiib iyo ibnu cabdilbar iyo ahlilxadiid ay kaba soo naqliyeen dee saxaabadna way ka duwan tahayba taas way kaba duwan tahay bal sharaxna kolley waxyaala uu markaa shaarixa uu markaa laba imanayo oo ragga qaarkood oo ruwaadoo nin keliya uu kalaba gooni noqday iyo waxyaalo xaafid ciraaqi oo kaba soo naqlinayo idinkaa yar eegan doona masale kalena wuu dhiganayaayo laba faa'iido ah xufaadii rag kaba mid ahaa ayaa qoom ruwaadii kamida kaba cabiray waa majhuul kaba cabiray iyadoo bal masalan dee ay yihiin rag la yaqaano oo dee layaab ma laho dadka aad bay uga badan yihiin inuu ninku hadduu aqoon sareba leeyahay cilmi oo dhan ma wada koobin ruwaadiina kollay kuwa aanu garanayn baa jirto dee ibnu xasmi iyo oo kale iyo oo dee la og yahay halku manziladii uu cilmi kaba lahaa isagoo dee malaa mandiqadiisaba aan kaba iman oo halka aan soo dhaafin taas aan sooba dhaafin dee tirmidii oo kale iyo waa garan la-aabo malaa kitaabkiisa mama uu orago meela uu isaga wax kasoo noqli yihi ooyuu yahay iyo cibaaro saasa kaba cabiray marka rag buu amhaal saasa ayuu tirinayaa oo ragga qaarkood waa majhuul yidhaaheen laakiin aan majhuul ahayn oo dee culimo kaloo garanaysa ay jirto farcun yuqbal waa la aqbalayaa تعديل العبد والمرأة العارفين انت ابن صلاح ولا دري نووي هو مركا ابن صلاح مسألة ما شيقين ee wuxuu leeyahay addoonka tacdiilkiisa iyo haweeneyda tacdiilkeeda alcaarifayni iyagu lahaa dee ameeshan garanaya macrifada u lahaa waa la aqbalaya oo macnuhu waxa weeyaan waataynu soo marnay bal qawlkay raajix yeeleen tacdiilka iyo tajriixu mid keliya inuu inoogu sugnaanayo ee bal markaa masaladana maxay tahay hadduu addoon dee aqoontaa yeeshay oo lagu kalsooyey uu jirto dee dad badan oo asalkoodu taa ahaa ama waktiga ay cilmiga dalbayeen ba addoona ahaayo markii dambe xoroobay oo dee aimada islaamka ka midina way badan yihin oo raggaa hore way kuma badan yihin ama kuwan mawaali lagaba cabiro barhkood dee kuwa mawaalida barhkood baa abayaashood iyo awoyaashoodu arrintu ay ahayd mawla ahayde iyagu dee xorriyo kuma dhashe way babadan bay hadduu aqoontaa iyo mustawaha yeesho iyo aqoontaa sare waxay noqonaysaa hadduu cid yidhaaho ruuxaasi waa taskiyeeyo waa la aqbalaya sababtuna waxa weeye addoonkii hadduu xadiis inoo wariyo isagiina aynu shuruuddii xadiiska lagaga aqbalaya dadka kaleba kaba helay waan ka aqbalayna dee markaa aqoontii sare hadduu yeesho uu ruux inoo taskeeye ama tajriixiyana waan ka aqbalaynaa haweeneydna waa saas oo kaleo dee haweeney hadday xadiis warinayso waa tan oo saxaabadii aan arkayniyo in kaba dambaysay axaadiistii ay warinayeen kutubta ay noogu sugantae laga aqbalayay xadiiskeed arrinkana waa riwaayadii unbuu kuma xidhanyahy haweeney haddii xadiis wariso kol haddaan kaba aqbalayno haddii ay aqoontii yeelato dee saa ay lahayd ee dadkaa dee aqoonta sare lahaa kollay dee amsaal badan oo dee waxa weeyaana quruntii kala dunayd way jireenba oo dee dumarka qaarkood baabay bukhaari iyo dadkii looga qasti jirayba kaba mid ahaayoo culimmadu ay u qastayeen oo loo xeraynaya lagaba qaadanayay ilaa maantana riwaayaadkooda ay noo xafidan yihiin oo iminka shuruuxda ama shuruuxda bukhaariya haddaa eegtaan ama mutuuntii hore ee hawaamishta wax lahayd ee intay riwaayo labaad dhigtaan magacyo sheegaya sida sarkhasi iyo xamawi iyo umuuro sidaasa mustamni iyo taa dhigaya abudar iyo dee waxaa la socotay kariima kariima waa haweeney ina axmed la yidhaaho sagaashan iyo gaadho orantii bukhaari dabdiyay ahaa ee riwaayadeeda daayta markaa riwaayada ay dadkii kaleba ay la socotay bukhaari waa dadkii ka dambeeyey inoo soo naqliyey ee alfaadaha kolkol dee riwaayaadka ay isku weydaartaan riwaayadoodna ay ahayd taxgelinteeda ama ay leedahay taa ilaa maanta kutubta inoogu sugan kariimo oo kale amtaassaashaa jiray kol haddii markaa mansilada ay gaadho hadday tiraa fulan waa cadli oo laga aqbalaya weeye sida riwaayadoodiiba loo aqbalayo bal markaa taas weeye dee bal masalan ciddii bal markaa taas iyada qowl kale iyagu diidan ee kala mid dhigay shahaadada oo kale iyo markhaatiga oo kale tan waa umuurahay markhaatigu ku kala tagaan oo marka horeba hadda markhaatiga laba ruuxiya baa la aqbali jiray dumarka meelo gaara mooye inta badan markhaatigooda lama aqbalo halkanse riwaayadooda waa la aqbalayo way ka duwantahay dee tacdiilkoodna waa la aqbalaya taa wey waman curifat ruuxii laog la garto caynuhu cayntiisa iyo wa cadaalatuhu cadaaladiisa laba garto wajuhila la og yahay laga jaahil noqdo ismuhu magaciisa uxtija bihi waa la xujaysanayaa waa masala taas wa idaa qaala hadduu yidhaha shaksi akhbaranii waxa ii warramay fulanun hebel baa ii warramay aw fulanun ama hebel waa laba shaki baa galay wahuma labadoodanna uu shakigu ku galayna cadlaani labadaba ay cadaala u sugnaatay uxtija bihi riwaayadiisii waa la xujaysan taasa fain juhila haddii laga jaahil noqdo cadaalatu axadihimaa labadaa shaksi ee uu dee taradudku meeshii isagii xasilay ee uu shakiyey xadiiskii balku ka maqlay maka uu kala saari la'yahay mid ahaan cadaaladooda haddii laga jaahil yahay aw qaala amase uu yidhaaho fulanun aw hayruh fulaan ama hayrkii waanay ka duwantay fulanun wahayru isagoo yidhi fulanun aw hayruh ama hebel hebel ama hayrkii uu yidhaaho hayrkiina waa mubhamkaasba lam yuxtaja lama xujaysanayo wali waa masaladii cadaaladii ay noo socota waa maxay ta hore ruuxan laba ruux baaba inooga warinaya iyo in ka badan oo cayntiisi saasaan ku garanaynaa horta waa mid laba ruux iyo in ka badan baa inooga wariyey gees kalena waxa weeye waanan garanaynaa cadaaladiisii oo dadkii dee iyagu halkan khibrada u lahaa baa yidhi fulan waa cadli laakiin magaciisi baan ka jaahil noqday ibnu fulan baabu inoo yimid ina hebel isaga magaciisii jaahil baan kaba nahay laakiin dad kala duwan baa ka warinaya markaa majhuul cayn ma aha waana la taskiyeeyey waa taay laakiin meesha maxaa taalla magaciisii ayaaban garan la'nay ama se dee waalid fulan ibnu fulan iyo taas oo kale waa la aqbalaya sababta waxa weeyaan waxaanaynu u doondoonina umuurahan waa cadaaladiisi ay noogu sugnaato waynu cadaaladiisii garanno ina ruuxaynaan oqon cadaaladiisina ma garanayne laakiin kol haddii cadaaladiisii aan hayno meeshii magaciisii un jahligu uu soo galay taas way hadda arrinku ma aha hadduu yahay un ibnu fulan keliya oo mubhamo oo aan dariiq kale lahayne saasun mooye ku yahayba aynaan garanahayn taasi iyadu waa baab kaleo waa kay mubhamka yidhaahaan ee kan waa nin la garanayo waa la garanaya lakin isaga tasmiyadiisun baan kaba jaahilnahay waana la taskiyeeyey oo dadkii dee laga qaadanaya taskeeyey kaa isaga waa la xujaysanaya waa masalada hore u yihi waman curifat caynu wa cadaalatuhu wajuhila ismu uxtuja bih oo de wuxuu leeyay saxiixaan ba taas ibnu fulan iyo waalidu fulan iyo taas bal marka ayna xadiisu kuma misaaliyana taas weeye walow xadiiska dee haweenaydu saxaabiyad ay tahay arrinta labaad ee uu sheegayna waxa weeyaan nin baa wuxuu yidhi abaranii fulan o fulan laba nin bu ma shaki baa galay xadiidkan talow labadaba waa sheekhyadiisii un lakin xadiidkan mucayanka ah ayuu leeyahay ama hebel ama hebel baa io warramon kaba maqlay labadii nin markaan eegnana kana waa nin lagu kalsoonyahy kana waa nin lagu kalsoonyahy de haddii xadiidka kani wariyana waa iqa un haddii kani wariyana waa iqa un waxaan doonaynaa iqanimayd kaasna waa la aqbalaya masale kaluu sheegay wuxuu yidhi abaranii fulan o fulan midkood waa iqo midna iqa maaha ama midkood baa la aqoon oo majhuula eeg mid cadaaladiisi ma naqaan midna waxa weeyaan waa ama dacfi baan ku noqona waa islaba mid markaas xadiiskii baa arrin baa soo gelaysa waxaa suurtagala xadiiskani inuu maanta kan aan siqada ahayn ama majhuulka laga wariyeyna wuxuu leeyay kaa ama kan baa ii wariye xadiiskaa markaa lama aqbalayo sababtuna waxa weeye ninkan maaha cadliga in xadiiskiisii laga tegay ee waxa ay tahay waa dee ninkan kalaa suurtagala inuu xadiiskii warinayay arrinta kale uu sheegay wuxuu yidhi hadduu yidhaha fulanun aw hayru mabuu magacaabin hebel ama ruuxaan dee uu magacaabay ama keyrkii iyada taasna lama xujaysanayo dee waxaa suurtagala kan aanu magacaabin uu jiro allahuma meelaa yimaado kolkol muslimyana dhaca ama kutubtan sunanta barhkood iyagoo dha fulanun wakayruhu oo kale barhkood way xadfaan ninkay doonaya waa nin daciifa laakiin xadiiska sibay uga wada maqleen dee cumdadu waa ninkan kale marka taas oo kale dhib malo barhkood baa ibnullahi casa kuba sameeya aimadan aan aragnay markaa hebel iyo keyr kol haddii xadiiskii aan wax isaga qadar isaga u gooniya aanu jirin oo labaduba ay wada lahaayeen dee cumdadu kan kale noqonaysaa taasi way ka dugaanaysaa tan laakiin waa shaki ma kan baa mise kan baa wariyey dee waxaa suurtagalana kan aan la aqoonin inuu wariyey markaa taasna lama lama qaadanayo xadiiskaasna xujo ma noqonayo asaabicatu wallahu subxana wa tacala